gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed nuur gacal ayaa shir gudoomiyey kala fadhiga labayo tobnaad ah kulankiisa afaraad ee guddiga joogtada ah iyadoona oo u xogayaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo ah guddiga joogtada ah ka urbixiyey waxyaabaha u qorsheysan kala fadhiga afaraad waxaana qeyb ka siduu sheegay ansixinta gobollo iyo degmooyin cusub oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug kuwaas oo kamid noqonaya gobolada dowlad goboleedka galmudug oo ka dhigan in haatan labada gobol ee mudug iyo galgaduud gobollo aan ahayn dhowaan baarlamaanka la horgeynayo ansixinta shuruucda ay soo gudbisay xukuumadda ansixinta xisaab xirg sannadeedka iyo ansixinta miisaaniyad sannadeedka ansixinta qaraarada xukuumadda ee degmeynta degmooyinka cusub iyo gobollo cusub dhammaystirka dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka galmudug kahortaga iyo deminta colaadaha beelaha galmudug iyo xoojinta dib u heshiisiinta galmudug ka qaybgalka qorshaha dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la xisaabtanka wasaaradaha xukuumadda galmudug tababaridda iyo tayeynta xildhibaanada iyo howlwadeenada golaha dhammaystirka dhismaha xarunta aqalka abaabulka iyo ololaha doorashada golayaasha deegaanka galmudug ee
dowlad goboleedka galmudug ayaa horey degmooyinkii hore ugu biiristay degmooyin cusub oo dhawaangala kuwaas ah oo si rasmi ah ay u ansixiyeen golaha wasiirada xildhibaanada iyo weliba saxiixa madaxweyneha kana mid noqday degmooyinka rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug waxaana haatan bulshadu ka horsugayaan magacyada iyo tirada gobolada lagu soo biirin doono gobolada mudug iyo galgaduud oo horey kaga koobnaa dowlad goboleedka galmudug